tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalkan maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sare u sii kacaysa hirka labaad ee coronavirus ayaa si daran u saameeyey qaybo badan oo ka tirsan dalkan maraykanka qaar ka mida madaxda gobolada ayaa isku dayaya in ay soo rogaan sharciyo kaalin ka geysanaya xakamaynta fayraska iyada oo ay magaalooyinku furan yihiin gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa soo saaray sharci qasab ka dhigaya in ay dadku afka iyo sankaba dabooshaan marka ay gelayaan goobaha xiran sharcigaasi ayaa si rasmi a u dhaqangelaya sabtida berita wariyaheenna maxamuud mascade ayaa arrimahan ka waraystay doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku takhasusay cudurada guud iyo kuwa uurku jirta doctoorku waxa uu ka howlgalaa gobolka minnesota haddeer maraykanka ilaa iyo afar milyan iyo boqol kun ka badan ayuu ku dhacay waxaa u dhintay ilaa boqol iyo afartan iyo toddoba kun ka badan gobolkeena haddaynu soo qaadano afartan iyo sideed kun in ka badan ayaa positive ah waxaase la og yahay in ay yihiin dadkaasi dadkii la testgareeyey ama la eegay waxa ka badan dadka faraha badan ee aan cidina eegin ee guryahoodii iska joogay ee aan meelo caafimaad tegin dhimashada gobolkeenu waa kun iyo shan boqol in ka badan wiiggii u dambeeyey ilaa laba boqol oo qof baa cusbitaalka loo dhigay marka guud ahaan waa soo kordhayaa waxaana keenaya dhibaatooyin la xidhiidha dadkii oo la fasaxay oo businessyadii ay furmeen oo makhaayadihii la tegayo oo isutagii uu batay ayaa kor u qaaday
marka waxaa jirta in laga dhawaajinayay in cudurku dawooyin iyo wax la raadinayay ilaa hadda wax dawaa oo la ogyahay oo soo baxay ma jiraan oo arrintan lagula tacaali karo
may ilaa hadda dawaaynu ognahay oo xanuunkaa loo siin karo oo qofku uu haddeer ku bogsanayo ma jirto talaal la soo saarayna ma jiro weli xanuunkani waa xanuun taxadar iyo gacmo maydhis iyo mask la xidho ama gafuurka afka iyo sanka oo la qariyo iyo iyadoo la kala fogaado intaasaa ilaa hadda ugu muhiimsan iyo in la istesgareeyo oo qofkii iska shakiya uu istesgareeyo qofkii xataa caafimaad qaba ee doonayaana uu istesgareeyo
wa gart waxaa jirta gobolka minnesota dabcan soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin in guddoomiyihii gobolku uu shalayto warbaahinta la hadlayso markaasina amara cusub oo la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban uu soo saaray bal haddaad nala wadaagto arrintaas
ha waa runtaa maxamudow guddoomiyaha gobolka governor walt wuxuu shalayto iclaamiyey in stateka oo dhan ama gobolka oo dhan la xidho maskis oo afka iyo sanka la qarsado taas oo uu ku micneeyey inay tahay habka ugu dhaqsaha badan ee aynu ku xakamayn karo xanuunkan islamarkaana aynu dhaqaalihii dee ku furfuri karo marka taasaa ku uu sheegay taas ayaa cusub si howlaha baac mushtariga iyo iskuullada oo dib loogu furo waxaa qasaba inuu hoos u dhaco numberku oo dadku ay aada ugu yaraado xanuunku haddii kale dhibaata ayaa la saadaalinaya
marka amarkan uu soo rogay ah qof kasta meelaha bulshada isugu imaanaysa maqaayadaha dukaamada meel kasta gelaya inuu afka daboosho ahi maxaad is leedahay adigu ka dhakhtar ahaan faafitaankii cudurka ma yaraynaysa arrintaas
hayo iminka waxa keliya aynu haysanaa waa kahortag kahortagiina wuxuu ka kooban yahay iyada oo sanka iyo afka la xidho gacmaha la maydho la kala fogaado oo laysu jirsado ilaa lix fut taa un baynu ognahay iminka ilaa hadda inay yihiin waxyaabaha dee wax tari kara oo xanuunkan kala qaadistiisa yarayn kara marka governorkuna wuxuu arkay xaaladii oo sii xumaanaysa gobolka oo xaaladii dadki ay sii badanayaan xanuunka uu ku dhacayey waxaa kale oo cusub oo iminka iyaduna news inagu ah in ay caruurtii xoogaa caseski kusoo badanayaan dhalinyaradii oo iminka toddobadii maalmood oo u dambeeyey dadka laga helayey positiveka ahaa labaatan jir ilaa sagaal iyo labaatan jir bay udhexeeyaan averagekuna dadka marka laysu celceliyo soddon iyo toddoba marka taa waxyaabahaasa waxay keeneen in welwel cusubi uu yimaado
soomaali baan nahay dadkeenuna gobolka way ku badan yihiin goobo ganacsi bay ku leeyihiin ciiddii baa soo dhow oo hadda markaad tagto goobaha soomaalida way ku ganacsadaan dadku aad bay isu dhinac marayaan isa salaamayaan iyadoo weliba qaarkood aanay afku u daboolnayn arrintaasi ka dhakhtar ahaan maxaad ka oran lahayd
arrintaas maxamuudow waxay leedahay halisteeda gobolkan aynu joogno labada magaalo ee ugu cases badan marka boqolkii kun ee qof la eegaba shan iyo toban waxaa laga helay waa henipen county iyo ramsey county waa labada county ee soomaalidu ugu badan tahay meelaha uu ku badan yahayna waa meelaha aada isugu buuqsan iyo xaafadaha aada isugu dhow iyo meelaha shoppingyada sida kuwa soomaalida oo kale lagu kala qaadi karo marka arrintaasi halisteeday leedahay waxaa loo baahan yahay iminka ciiddi baa soo dhow in ay dadku wacyigooda uu kor u kaco oo ay fahmaan xanuunkani inuu yahay xanuun sii fidaya oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado xataa haddii wax la iibsanayo in sanka la xidho iyo afka oo maskskii la xidho in dadka baacmushtariga ee dadka wax ka iibinaya laftoodu ay sharciga u hogaansamaan oo governorka hadalkiisa la maqlo oo loo hogaansamo arrintaasi waa lagama maarmaan gaar ahaan ciidda ka hor waynu ognahay inay dadku shopping badan samaynayaan ciidda lafteeda dadku way moolashay tegayaan oo waxay doonayaan damaashaadaan oo ay meelaha iyagiyo carruurtii ay mxuha ku damaashaadaan marka waxaa loo baahan yahay in aada loo taxadaro adduunyada waxaa ka socdaa xajkii ayaa la joojiyey marka inaguna waa inaynu maadaama aada xanuunkii noogu batay aynu taxadar samaynaa oo caqli isticmaalnaa oo sanka aynu xidhanaa caruuraha kan iyo dhalinyarada tan hadda xanuunku ku dhacayo waxaa laga yaabaa badankooda inaanay waxweyn badankooda aanu yeelin laakiin dadka ay waxyeelayaan waa waalidkoodii waa awow waa awayeeyo waa habaryar waa eedo dadka inagu qaaliga ah oo cumriga jiray haddii caruurahaas iyo dhallinyaradaasi intay xanuunkii soo qaadaan ay qaadsiiyaan waxay halis u yihiin in xaaladoodu xumaato waxayna halis u yihiin geeri aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uurku jirta isagoo minneabolis ku sugan ayuu u warramayey wariyaheenna maxamuud mascadee